أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waa duhur khamiis ah taarikhdan waxay ku beegan tahay siddeedii labaatanka bisha shawaal sanadka kun afar boqol toddobiy afartanka hijri ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararkeena duhurnimadan kuwooda ugu waaweyn weerar lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan dhaca koonfurta dalka soomaaliya dowladda iiraan ayaa ku goodisay in ay cunuqabateen ku soo rogayso dekedaha dalalka khaliijka xilli maraykanka uu ku fashilmay go'doonka uu saaray iiraan maamulka suhiyuuniyadda yuhuudda ayaa safiir u magacaabay deegaanada uu ka arrimiyo maamul goboleedka shahadalla diriirka ee somalilan haweenka ku dhaqan deegaano hoos taga magaalada baydhabo ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiintaee ribaadka kaga jira furmaha hore ee wilaayada baay munaasabad abaalmarin lagu guddoonsiinayay ardayda kaalmaha ka galay imtixaanka faracyada machadka qurduba ee wilaayaadka baay shabeellada hoose jubbada dhexe ayaa ka dhacday magaalada kunya barrow bulshada ku dhaqan degmada dayniile ee magaalada muqdisho ayaa iska caabiyey saraakiil iyo maleeshiyaad murtadiin ah oo doonaya in ay dhulboob ka geystaan degmadaas
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن intaas waxay ahaayeen dhegeystayaal qodobadii wararkeenna kuwooda ugu waaweynaa haatanna u diyaar garooba warkii dunida oo dhammaystiran weerar lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan dhaca koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiinta ayaa habeenkii xalay ahaa dagaal culus ku qaaday xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee maayafuulka ee magaalada baydhaba waxaana dagaalkaas la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana dhawaqa rasaasta dagaalka si aadahay looga maqlayay deegaanada hoostaga magaalada baydhaba haddii aynu halkaasi kaga gudubno wararka ku saabsan weerarka ka dhacay maayafuulka ee magaalada baydhaba markan iyo dowladda iiraan dowladda iiraan ayaa ku goodisay in ay cunaqabateen kusoo rogayso dekadaha dalalka khaliijka xilli maraykanka uu ku fashilmay go-doonka uu saaray iiraan faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalkeen nuur cali warsame abuushayba xafidahullah nidaamka shiicada iiraan ayaa ka digay inaanay oggolaan doonin sii socoshada dhaqdhaqaaqa dhoofinta ee maraagacanka carabta khaliijka badda cumaan iyo badda cas haddii go'doominta badeed ee maraykanka uu saaray dekedaheeda ay khatar ku noqdaan maraakiibta ganacsi iyo kuwa shidaalka qaada ee iyadu ay leedahay taliyaha xarunta khaatam al ambiyaa ee ciidamada nidaamka shiicada iiraan cali cabdulaahi ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa uu sheegay in iskuday kasta oo maraykanka uu ku doonayo inuu ku soo rogo go'doomin badeed oo loo tixgelin doono jibinta xabad joojinta isagoo adkeeyey in teheraan ay si xoogan u difaaci doonto madaxa banaanideeda iyo weliba danaheeda qaranka wuxuu intaasi ku daray sida ay baahisay wakaaladda wararka tasniim in sii socoshada waxa uu ku tilmaamay falalka sharci darrada ah iyo abuurista xaalad amni darro ee ku saabsan maraakiibta iiraan ay ku qasbi doonto ciidamadeeda inay joojiyaan dhuufinta iyo soo dejin kasta oo ka dhacda khaliijka badda cumaan iyo weliba badda cas arrintan ayaa jawaab u ah ku dhawaaqistii madaxweynaha maraykanka donald trump oo ahayd in la xanimo maraakiibta isku dayaya inay galaan ama ka baxaan marinka hormuus iyadoo taliska dhexe ee maraykanka ee marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano centacom uu xaqiijiyey in go'doomintu ay dhaqan gashay maalintii isniinta ahayd islamarkaana loo ogolaan doonin wax markaba inuu gaaro dekadaha iiraan iiraan ayaa tilmaantay suurtagalnimada inay ballaarin doonto jawaabteeda si ay u gaarto badda cas inkastoo aysan si toosa xuduud ula lahayn iyadoo sheegtay in jebinta xabad joojinta ay ku qasbi karto inay qaado tallaabooyin carqaladayn kara mid ka mid ah marinada ganacsi ee ugu muhiimsan dunida kaas oo ku xiran kanaalka suweys iyadoo loo marayo babul mandeb wakaaladda wararka iiraan ee irna ayaa sheegtay in ciidanka iiraan ay go'doomin karaan badda cas haddii maraykanku uu jebiyo xabad joojinta taasna waxaa ka mid noqon kara kooxday ugu yaraan ansaar allah ee xuutiyiinta yemen ay joojiyaan maraakiibta maraya baabulmandeb marinbiyoodka baabulmandeb ayaa waxa uu isku xiraa yurub iyo aasiya isagoo maraya kanaalka sweys waana mid ka mid ah waddooyinka ganacsiga ugu muhiimsan caalamka xiisaddan waxay timid markii ay fashilmeen wadahadallo u dhexeeyey iiraan iyo maraykanka oo ka dhacay magaalada islaamabad ee dalka bakistan iyadoo aan la gaarin wax heshiis lama dambaysa oo lagu joojinayo dagaalka balse hadda qorshe uu yahay sidii laisugu soo laaban lahaa mar kale islamarkaana labada dhinac ay is-eedeeyeen darafyada ayaa waxay horey u shaaciyeen xabad joojin soconaysa laba toddobaad siddeeddii maarso markay ahayd oo ay dhexdhexaadinaysay bakistan si loo diyaariyo wadahadallo ballaaran oo lagu soo afjarayo dagaalkii bilowday siddeed iyo labaatankii febraayo kaasoo ay ku lug lahaayeen maraykanka iyo yuhuudda oo dhinac ah iyo dhinaca kale oo iiraan ah in ka badan labaatan markab oo ganacsi ayaa ka gudbay marinbiyoodka hormuus afar iyo labaatankii saa ee ugu horreeyey kadib markii go'doominta la hirgeliyey sida ay sheegtay warbaahinta maraykanka halka taliska dhexe ee maraykanka uu sheegay in lix markab lagu amray inay dib ugu laabtaan dekedaha iiraan warbixin kale ayaa tilmaamaysa in in ka badan labaatan markab ay ka gudbeen marinbiyoodka hormuus afar iyo labaatankii saaca lasoo dhaafay iyadoo xogta amraan trafig ay muujisay in maraakiib kala duwan ay gudbeen talaadadii oo ay ku jiraan kuwo shidaal qaada trump ayaa tilmaamay in soddon iyo afar markab ay ka gudbeen marinbiyoodka hormuus maalintii axadda aheyd oo uu ku tilmaamay tiradii ugu badnayd tan iyo markii ay bilaabatay waxa uu ugu yeeray xiritaanka waalan ee iiraan sida ay sheegayaan tirakoobyada qaar konton iyo shan markab ayaa ka gudbay marinka intii u dhexaysay sideedda ilaa laba iyo tobanka abriil kuwaasoo sagaal iyo labaatan ka mid ah ay ahaayeen kuwa xamuul ah sida halkaa maalintii ugu mashquulka badnayd sida laga soo xigtay tirakoobyo kala duwan konton iyo shan markab ayaa ka gudbay marinka hormuus intii u dhexaysay sideedda ilaa laba iyo tobanka abriil kuwaasoo sagaal iyo labaatan ka mid ah ay ahaayeen kuwa xamuulka sida halka maalintii ugu mashquulka badnayd ay ahayd kow iyo tobanka abriil oo afar iyo toban markab ay ka gudbeen ka hor dagaalka celceliska maalinlaha ee maraakiibta ka gudubta marinka waxay gaarayeen boqol iyo labaatan sagaal markab maraykanka ayaa amray lix markab inay dib ugu laabtaan dekedaha iiraan dhanka kale taliyaha taliska dhexe ee maraykanka ayaa shaaciyey inay joojiyeen gebi ahaanba ganacsigii badda ee iiraan ku socday iyo kan imaanayay wax ka yar soddon iyo lix saacadood gudahood saraakiil ayaa u sheegay washington post in ciidamada badda maraykanka aysan u baahnayn inay adeegsadaan xoog si ay ugu qasbaan lix markab inay dib ugu noqdaan iyadoo la sheegay in go'doominta lagu fulinayo si degan oo adag waxay sidoo kale sheegeen in ciidamada maraykanka ay ku sugan yihiin badda cumaan halkaasoo ay ka bilaabaan inay qabtaan maraakiibta ka bixaysa iiraan mas-uul maraykan ah ayaa sheegay in markab dagaal oo maraykan ah uu talaadadii qabtay laba markab oo shidaalqaadayaal ah oo isku dayay inay ka baxaan iiraan islamarkaana lagu amray inay dib u noqdaan waxaa sidoo kale la xaqiijiyay in maraakiibtaasi ay ka mid ahaayeen lix markab oo la sheegay inay u hoggaansameen amarka dib u laabashada dekedaha iiraan ee badda cumaan taliska dhexe ayaa sheegay in markabna aan u suurgelin inuu jebiyo go'doominta tan iyo markii ay dhaqan gashay ilaha maraykanka ayaa sheegay in howlgalkan uu yahay mid aad u weyn iyadoo in ka badan toban kun oo askari ay ka qayb qaadanayaan oo ay ku jiraan ciidamada badda iyo kuwa gaarka ah iyo in ka badan shan iyo toban markab oo dagaal iyo tobanaan diyaaradood trump ayaa rajaynaya in go'doomintan ay ku qasbi doonto iiraan inay aqbasho shuruudaha ay soo jeedisay washington si loo joojiyo dagaalka oo ay ku jirto furitaanka marinbiyoodka hormuus shukran akhuuna abushayba maamulka suhiyuuniyadda yuhuudda ayaa safiir cusub u magacaabay deegaanada uu ka arrimiyo maamul goboleedka ashahadala diriirka somalilan faahfaahinta warkaas waxaa inoo eegaya walaalkeen marwan moxamed kadib heshiiskii dhammaadka sanadkii hore dhex maray maamulka yuhuudda iyo maamulka ashahadala dirirka ah ee somalilan ee dal madax bannaan loogu aqoonsaday maamulka hargeysa ay yuhuudda safiir u magacowday deegaanada maamulka cirro wasaaradda arrimaha dibadda yuhuudda ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in michael lowtom loo magacaabay safiir aan joogto ahayn oo maamulkaasi ugu magacaaban somalilan safiirkan oo hadda yuhuudda ugu magacaaban safiirka dhaqaalaha ee wareega ee qaaradda afrika ayaa noqonayaa safiir aan joogto ahayn oo maamulka yuhuudda ugu magacaaban deegaanada uu ka arrimiyo maamulka ashaadola diriirka somalilan waxay tani daba socotaa wareegto bishii febraayo kasoo baxday xafiiska madaxweynaha maamulka ridada somalilan murtada cabdiraxmaan ciro oo loogu magacaabay maxamed cumar xaaji inuu noqdo safiirka maamulkaas u fadhin doona deegaanada yuhuudda xoogga ku haystaan shukran marwan haweenka ku dhaqan deegaano hoos taga magaalada baydhabo ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayada baay walaalkeen bashiir muxiyidiin abu ayman ayaa faahfaahinta warkaasi noo eegaya jihaadkan mucaasirka ah waa mid bannaanka keenay jawaaniib kala duwan waxaana ugu muhiimsan kaalinta haweenka muslimaadka ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah kuwaasoo garab istaag iyo nafurnimo xisaab la-aana u muujiyey ragga har iyo habeen u jirbi xiran sidii ay kelimadda alleh sar u noqon lahayd wilaayada islaamiga ah ee baay marka laga hadlayo jaanibkan waxay haweenkeeda muujiyeen dadaal xoogan oo ay ku adkeynayaan xadhigga masiiradan jihaadiga ah iyagoo si isbuucle iyo bilaahba u bixiya agab muhiim ah sida caagadaha saabaysan gooyada dhaxanta laga hoodo buskud timir iyo waxyaabo kale oo muhiim ah mashhadkii ugu dambeeyey ee andalus xaadirta ayaa ahaa deegaanka iidaale oo ka tirsan magaalada baydhabo halkaas oo la isugu keenay agabyo iyo hadaayaad laga kala keenay deegaanada dalandoole dharqo madiinatul kheyr iidaale buula barako iyo xagarka waxaana la qabtay xafladda heerkeedu sareeyey oo lagu soo bandhigayay agabkan islamarkaana ay ka qayb galeen mas-uuliyiin iyo culimo ugu horeyn kelimadda idinku soo maqan waa sheekhulmujaahid sheekh fu'aad maxamed khalaf oo xafladda ka dhacday deegaanka iidaale ee hoostaga magaalada baydhabo ka jeediyey kelimad qayim ah isagoona bogaadin ku socota haweenka muslimaadka ee baay iyo guud ahaanba kuwa wilaayaadka islaamiga halkaasi ka jeediyey waxaannu ku sugannahay deegaanka iidaale wilaayada baay waxaan maanta allaha uga shukrinaynaa subxaanahu wa tacaala gabdhihii muslimaadka ahaa oo horteenna fadhiya waxa ay bixiyeen oo caagag ah oo boodkuda oo timira oo tiro badan waxaan idin leenahay jasaakunna allaahu khayran ilaahay khayr ha idin abaalmariyo lafdhabar baad jihaadka u tihiin kaalin weyn baad ku jirtaan allana wuxuu tilmaamay jalla wacalaa ragga mu'miniinta ee gabdhaha mu'minaadka ah inay khayrka iyo kelmadda alle inay kor noqoto inay isu kaalmaysanayaan annaga oo mu'miniinta iyo gabdhihiinna mu'minaadka ah in alle keligii koonkan lagu caabudo shirkiga in uu baaba'o aad iyo aad baan waxaan idinkaga mahad celinaynaa mowqifka shariifka leh oo qiimiga badan aad garab joogsateen mujaahidiinta taariikhduna way qori doontaa dadku way kala baxeen iimaan iyo kufri baa loo kala baxay mu'min iyo mu'minaadna dhinac bay mareen kaafir iyo kaafiraadna dhinac bay mareen waxaan idin leenahay jasaakunna allaahu khayran alle khayr ha idin abaal mariyo adduun iyo aakhiraba allah idiin naxariisto waxaan annaguna u taagannahay oo waxaad nagu garab siinaysaan oo xaqa inaanan dayicin markanna aan eegno dhanka haweenkii wareejinta sameeyey islamarkaana wiilashooda mujaahidiinta ku garab taagan jidkan halganka ah awalan maybaan maxad elyaana ilaahay subxaanahu wa tacaala yan maxad nagaana naybeena gibroy ku noolay wilaayad islaamiga baay gaar ahaan deegaanka idaale dharqo madiine xagarka buulu barake iyo dolondoole gabrogas oo hadiyaad kala duwan ka wareejiyeen walaalaha muslimiinta oo ku jilbi xiran furumaha hore oo geekanta ku wareejiyayaan hadiyado kala duwan boqolaal aag anaska jaraan caagadahaas oo xitaa laka diyaari dadkan ilaa ka kixayi calaljihaad xitaa ka qoranta iyo waxyaabo fara badan iyo timir xitaa ka jarta iyo intaa ka diyaarin mayba an diyaarinay walaalaha mujaahidiinta oo ka jilbi hiran furumaha hore oo lajihaadayaan gaalada cadowga ee ilaahay subxaanahu wa tacaala la colaytameen muslimiintana haddana la colaytameen waloo ku duulana waacidduu lahum ma stadactum min quwatin wamin ribaadi alkhayr turhibuuna bihi caduwa allahi wacaduwakum ilaahay dartiisa aan wareejin qaar hata mayba ornasuuna jihaadka qoriitun safuufta hore ka jaraan ununka waraari'iina xayaalal jihaada qoran aagateeda see geeka ha wareejin alxamdulilah ilaahay fadligeea ka wareejin walaalayaalow sabra safuuftana ka sabartama ilaahay dartiisdan sabra langa geegu soo miidyayna baktuuliley jahanamana sugahayta iyo qorin waday labaatiya farsaa cudow ilaahay garabna dhakadahay diinta islaamkuusa ilaahay ka dajiila dagaalamahay isingoo geeka ilaahay jannana siinka bishaaray sunadana u mahamadna siinku muuqut ilaahay dartiisan dagaalamahay tan walaalayaalow eedan sabr unuuna garabkiinga surugna ilaahay subxaana wa tacaala na singari yaa ayuha aladiina aamanu أن اصبروا وصابروا ورابضوا واتقوا الله لعلكم تفلحون كرمك صبر في إلهي سبحانه وتعالى ما يبكى لليا فما أصبرهم على النار قال ذي يوم إلى الرأيس إن شغل نارتيو بك صبرها يعني mid kale waqowluhu sal allahu calayhi wasalam xadiidka rasuulka maybahaay man jahasa ghaasiyan fii sabiilillaahi faqad ghazaa lankii walilika duulow diyaari mayleraays cid alli cidifadaas haatoy gabar mu'minada leh haatoy mida kaleed mayba siinlana ufkaasu siina jihaada ka jar walaalayaal mayba kaleenta siinku diray fariin eh gaare oo siin diray ka sabar geeyhamin dhibaatada la siinkahaay aragahayn
u kala baratamida dumarka ay u sameynayaan kaalintan khayriga ayaa noqotay mid sii xoogaysanaysa sannadihii u dambeeyey caagadaha galaysan ee rasaysan iyo buskudka keeshashka ku jira ayaa noqday kuwo camimay goobaha maktabka dacwada si loogu sii gudbiyo furimaha farahana looga saaro fursaanta xaqa ee u jilbi xiran la xisaabtanka cadowga allah mahsanid bashiir munaasabad abaalmarin lagu guddoonsiinayay arday kaalmo ka galay imtixaanka faracyada macaahidda qurduba ee wilaayaadka baay shabeellada hoose iyo jubbada dhexe ayaa ka dhacday magaalada kunye barrow ee wilaayada shabeellada hoose faahfaahinta warkaas waxaa inoo eegaya walaalkeen cabdilqani maxamed wilaayada shabeellada hoose gaar ahaan magaalada kuunyo barrow waxa ay dhowaan martigelisay xaflad lagu maamuusayay arday ka qalinjabisay macaahidda qurduba faracyadooda wilaayaadka islaamiga kuwaasoo loo qabtay tartan lagu qiimeynayay aqoontooda xafladda waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayaadka islaamiga culimo salaadiin iyo marti sharaf kale ugu horeyn xafladda waxaa kalimaad ka jeediyey culimadii iyo salaadiintii xafladda kasoo qayb gashay taaniya midaas labaad ilaahay subxaana wa tacaala wuxuuna u waray sodulcasri dadka bini aadamka ah fardi iyo ijtimaaci labaduba waxay ku jiraan khasaare khasaaraha adduun iyo aakhara waad khasaaraysaa haddaadas afar arrimood lagaa waayo saddex haddii lagaa helo hal lagaa waayo khasaaraha waad ku jirtaa midda koowaad waxaa weeye tawxiid saxan inaad la timaado ila aladiina aamanuu tawxiid saxan inaad la timaado midda labaad wa camilu saalixaati camal waafaqsan dariiqii nebi moxamed ikhlaasna ay weheliso waa inaad la timaado midda saddexaad wa tawaasow bilxaqi waxaad baratay ummadda inaad gaadhsiisa weeye midda afraadna watawaasow bisabri wixii dhiba ku soo gaadha inaad ku samirto afartaa ruuxii laga helaa khasaaraha ka bixi kara taana miisaanka inaa saaraa la doonaya walaalayaal dadka waddanka ol sugaa waa idinka runtii waxbaan idinka sugaynaa biidni illaahi tacaala waa ku faraxsannahay guusha maanta dhacday balse faanoole far kama qodno wa shaqaa idiin sugaysa waad u jeeddaan kuwa idinka idin la mid ah ayay yuneska soo tarbiyaysay xaggaaasay fadhiyaan ayagana maxaa la soo baray waxaa la soo baray laba nin ha isguursato laba nin ha isguursato aa la soo baray yaa la rabaa inay ka shubaan idinkaa laydinka sugaa biidni illaahi tacaala waxaa loo baahan yahay marka nin walba booska uu ku aadan yahay inuu qabsado macallimiintiinii waajibkoodii way guteen waxay hayeen waa idinku soo shubeen idinkuna haddaad la fadhiisataan maxay noqonaysaa waxba lagama faa'idin ugu dambeyn waxaa abaalmarinoo qaali ah la guddoonsiiyey ardaydii kaalimaha sare ka gashay imtixaankii laga qaaday ardayga kaalinta koowaad galay macaahida aan soo sheegnay imtixaanka markii la qaaday kaalinta koowaad waxaa galay ardayga la yidhaahdo macadka qurduba wilaayada shabeellaha hoose deegaanka kuwimbaro waxaa la yidhaahdaa salmaan ibraahim moxamed wuxuu abaalmarin ahaan u helay marka laba boqoloo doolar kombyuutar iyo khamiisii camaamad ardayga labaad ee kaalinta labaad galay isla wilaayada shabeellaha hoose ayaa ku guulaysatay saan hor u sheegnay isagana waxaa la yidhaahdaa suhayb ibraahim moxamed suhayb wuxuu abaalmarin u helay laba boqoloo doolar kitaabka la yidhaahdo tafsiir ibnu kaiir iyo khamiisii camaamad iyo shahaado intaa kadib waxaan u gudbayaa insha allahu tacaala kaalinta saddexaad waxaa galay wilaayada baay waxaana kaalinta saddexaad afaraad shanaad lixaad iyo sideedaadba waxaa galay wilaayada baay ayaa galay kaalinta saddexaad wuxuu abaalmarin u helay boqoliyo konton doolar kitaabka la yidhaahdo aayaat alaxkaam iyo shahaadadiisa iyo khamiisi cimaama inta kale soo hartayna afaraad iyo shanaad iyo lixaad iyo maxaan ku idhahdaa sideedaadna ayagana insha allahu tacaala waxay heleen min bal boqol doolar wilaayaadka islaamiga ee dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya waxaa ka socda tartano diini ah oo lagu horumarinayo aqoonta jiilka mustaqbalka waxaana furan kumanaan macaahid iyo maraakiis diini ah oo ay gacanta ku hayaan makaatiibta tarbiyada iyo tacliinta iyo midka dacwada maasanid cabdilqani ugu dambayntiina bulshada ku dhaqan degmada dayniile ee magaalada muqdisho ayaa iska caabiyey saraakiil iyo maleeshiyaad murtadiin ah oo doonayay in ay dhulboob ka geystaan degmadaas faafahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen cazaam carafaat maleeshiyaadka murtadiinta oo koox herdada u soo hubaysay inay boobaan dhul ay degan yihiin dad shacab ah oo ku yaala xaafadda warlaliska ee degmada dayniile ee magaalada muqdisho ayaa iska caabiin kala kulmay dadka deegaanka isku horimaadkan oo dhacay shalay ayaa si gaara u dhexmaray dadka deegaanka iyo maleeshiyad dhulboob u socday kuwaasoo watay saraakiil ka tirsan booliska herdada dagaalkan ayaa yimid kadib markii maleeshiyaadka ridadu ay jirdil u geysteen dad shacab ah dadka deegaanka ayaa si adag iskaga caabiyey maleeshiyaadka murtadiinta waxayna wararku sheegayaan in maleeshiyaadka ridada halgaari ay kaga carareen goobihii laysku fara saaray kaasoo sawiradiisa lagu baahiyey baraha bulshada oday waayeela jirdile u geysteen iyo dad kale ayaa ka warbixiyey dhibaatooyinka maleeshiyaadkaasi ay kula kaceen dadka shacabka ah waa baxay anigii laamigaan tegey laamiga markii aan tegey dhibaataan kala kulmay ciidankii waa idileen yaasiin gani ciidanoo wato waa idileen yaasiinka laftirkiisu wuu i garaacay waa la iwaday waa la i xiray hadda fartaas taydaah waa ma jabantaa mase dhaawac iyo walaxmaa ku yaal maaqaan walaxaa iiga yaalan waa i xanuune kollay niman odayaala waana la waday aniga iyo gabdho kale iyo waana la waday waxaana la geeyey saldhigga garas baalley waana la soo celshay warlaliskii dhibaatadaasaa ka jirta yaasiingari ciidanka waxuu meesha ka saaka waa barkiya ciidanka keensaday salaada subax masaajidka markaan u sii socday cabdibila i dhaafay kadibna booliskoo socdaa ka daba yimid saasay xaajada u dhacday ciidamada meesha jooga adiga ilaa boqol askari boqoliyo labaatan askari meelahaas waaye ciidankaa waxaa wata yaasiingani iyo mid kaloo buuran anigii maciise maaqoon oo shulqaha la socdoo buuran laakiin fowdaad wadaaha layidhi waa i jirdileen waa i garaaceen fartaas waa i xanuuna waa inay jaban tahay in kale ma kala sheegi karo alxamdulilaah dhulka waa la burburaahay dheheen lacagaan idinka rabnaa oo cad oon geel loogu soo gadman lacag dhiibi mayna haddii odayaashu hadday dheheenna waxuu yidhi sida liin dhalaan idinkaaga miira dhulku waa kana deegaankan warlaliska waa adoo dawlad shaatigeeda wato nabadoonno ma rasmaati iyo umul inaad garaacdo nabadoonnada dhiiggooda saas aa iskugu dartay yaasinkanayow adoo degmada daynayla joogo weliba tiri aad tiri degmada dayniile inaan kaa kugu dilo aan kugu duugo aana kaa dumiyaha inaad tiri maanta isbitaaloo jiifa intaasoo qof waa u xihan tahay waa u dilan tahay waxaa ballan igu ee dhiiggaas dadka shacabkaa oo xaqdarrada looga bixiyey dhiigga xaqdarrada looga bixiyey inuu dhiig kale ku darmo xaqa qofka u diriraayana soo haraaya xaqa qofka u dira xaqdaraalana ma guulaysto ninka ninkay dhaaf ku yibinaana geeridu dhimays maleeshiyaadka murtadiinta ayaa maalmihii u dambeeyey sare u qaaday dhalboobka ay ka wadaan magaalada muqdisho iyo duleedkeeda iska horimaadkan oo ka dhacay degmada dayniile ayaa qayb ka ah diidmada dadka shacabka ay ka muujinayaan burburinta dhulka ay degan yihiin aad buu u mahadsan yahay warbixintaasaad dhegaysateen waa walaalkeen cazaam carafaat warkeenii duhurnimona iyadaas ayaa u dambaysay tan iyo kulantideenna dambe warka la mida intaynu ku kulmi doonno sidaas iyo nabaadiino nooni kulantee wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almawlaa wa nicma annasiir